su-aasha jawaabteedu waxay tahay horta waxaan leedahay ilaahay ha ku shaafiyo ha kaa kaxeeyo xanuunka aad ka cabanayso horta ilaahay ha kaa kaxeeyo marka xigtana waxa weeyaan xanuunkaasu hadduu yahay xanuun kala googo'ah oo marba muddana kaa maqnaanaya muddana maxaan idhaahday kugu soo noqonaya hadduu yahay hadday fursadda aad u hesho maalin kaamili inuu kaa maqnaado hadday fursadu kuu soo marto soon oo ha ka gaabinin maxaa yeelay waa wax ku haysta weey soon oo ha ka gaabinin haddii ay fursadii kuu soo marto maalin dhan in marka ay aad maaragtay ilaahay kuu sahlo inaad soomi karto haddii ay aada soomi kari weydo oo ay kugu adkaato waxa weeyaan dee waxaad qaadanaysaa qawluhu tacaalaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ninkii maaragtay sabaad ama jiran oo soonkii u soo gasho oo dabadeedna sidaa ku afuray facalayhi ciddatun min ayaamin uqar maalmo kale ha soomadaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaa ruqsadaasay markaa aad qaadanaysaa marka in ilaahay kuu yasiro oo ilaahay caafimaadku siiyo ayaad sugaysa haddii maalan manab haddii uu ku yidhaahdo nin dhakhtari hadduu ku yidhaahdo lagu kalsoon yahay hadduu ku yidhaahdo aad u tagto ku yidhaahdo xanuunkaagu waa xanuun may-uusa oo rajo ma leh nin lagu kalsoon yahay ammaanadiisa iyo diintiisa lagu kalsoon yahay ama dhakhtiro badanba hadday ku yidhaahdaan xanuunkaagu waa may-uus oo rajo ma leh midaad ka bogsanaysa maaha sida aad ku rumaysato adiguna waxa weeyaan waxaa ku bannaan siday culimmadu yidhaahdeen fidyo inaad iska bixiso maalintii walba aad fidyo iska bixiso mud bay yidhaahdaan shaaficiyadu laakiin mudku wax yar weeye wax weyn maaha waxaa habboon calalaqal kiilo ugu yaraan kiilo inaad iska bixiso maalin walba aad iska bixiso maalin kasta oo aad maaragtay maalan aad soonkeedu uu kaa tegayba maalan intay doontaba ha noqotee markaa masalada jawaabteediio koobani waa intaa wabilaahi towfiiq jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiika wafii cilmika su-aasha labaad fadiilat sheekh rajulu maata walahu daynun calaya miqdaaruha arbaciin milyon shilin soomaali fahal yajuuzu an atasadaqa lahu fii binaa'i masjidin aw wajhin min awjuhi sadaqaat qofkan wuxuu leeyahay waxa nin baa dhintay ninkaasi wuxuu igu lahaa afartan milyan oo lacagta shilinka soomaaliga ah ma bannaan tahay lacagta ninka igu lahaa inaan sadaqeeyo oo masaajidda la dhisayo aan ku sadaqeeyo ama uun wej awjuhda ama qaab qaababka sadaqooyinka loola baxo ka mida aan ugu bixiyo wallahu aclam
marka calaa kulli xaal tiradu macno male ama afartan malyan ha noqoto ama afartan kun ha noqotee waxa weeyaan xoolahaas lagugu leeyahay waa xoolo dhaxala wey xoolaha dhaxalka ana wixii dee dhaxalkiisale unba iskale mana sadaqadaysan kartid xooladaad leeyahayna ma sadaqadaysan kartid haddaad weydo dadkii lahaa aanad garanaynin bacda albaxfi intaad raadisay oo awood badan aad maaragtay saartay haddaad weydo wax kuu sheegana weydo markaasoo kale ayay kuu furan tahay inaad sadaqadayso wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال سدحات فضيلة الشيخ هل أتصرف في مال يتيم وأنا أمه ما كنت تكرف لي كراه oo ma maamuli karaa maalka awoonka uu leeyahay aniguna hooyadii aan ahay oo sadaqaadii wax la mida ma ka bixin karaa allahu aclam
jawaabteedu waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay ilaahay walaa taqrabuu amwaala alyataama ilaa bilatii hiya axsan لا, لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن marka wixii maslaxa ugu jirto uun bay aad ku tasarufi kartaa wixii maslaxadiisa ah xoolihiisa maslaxa ugu jirto ayaad ugu tasarufi kartaa waxaan maslaxa ugu jirin ama bixin la siiyo cid la siiyo alla sadaqadaysta ha noqoto ama qaab kaloo loo bixiyo ha noqotee xoolihiisa kuma tasarufi kartid adigu haddaad u baahato duruufta ay kugu kalifto inaad xoolaha wax ka cunto oo adigoo aad u baahan tahay way kuu bannaan tahay oo ama ha kugu bannaanaato dhinacaad maaragtay ujuur ahaan aad xoo gacanta ku hayso iyo shaqada aad tarbiyaynayso ama ha kugu bannaanaato waalid xoolo waalid inuu yahay ilmahaagii uu leeyahay aad u baahan tahay nebigu waa kii yidhi kasbil weladi maal weladi min kasbihi min adyabi kasbihi fakuluu min amwaali ida xtajtum yani weladka qofka ilmihiisu waa kasabkiisii oo min adyabi kasbihi waa ka ugu fiican kasabka ugu fiican weeye cuna xoolahooda hadiisi haddaad u baahantaan buu lagu qayiday haddaad u baahantaan marka way cunaysaa iyadii lafteedii laakiin ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faman kaana qaniyan falyasta man kana faqiira falyakul bilmacruuf waxay iyadu ka isticmaalaysaana waa inuu noqdo wax macruufo oo aan dimidaabya iyo israaf ku jirin laakiin wixii kale uma bannaana tasarufaad oo kale uma bannaana wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال أفراد فضيلة الشيخ هل يجوز إفطام سبي دون سنة وأبوه غير راض بذلك فبنان تهي هويض إلمها أي ناس كتقدين إصو إني كبر إصو سنة جر إساقو كير أبهين عن رالك هين إن إسلام تحلق الناس كبر إصو والله أعلم
horta ilmaha labada qof buu ka dhaxeeyaa waxa waajiba inay ilmaha yar dantooda ay ka wada shaqeeyaan oo wixii maslaxa ugu jirto oo ilmaha yar korintiisa iyo kobcintiisa maaragtay masalan kor u qaadaya inay ka wada shaqeeyaan oo waajib ay ku tahay marka fain araada ilaahay wuxuu yidhi alwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca wacala almawluudi risquhunna wakiswatuhunna bilmacruuf ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laba sannadood ha nuujiyeen baa ilaahay yidhi waxay nuujinayaan waa laba sannadood waxay nuujinayaan waa laba sannadood hadday markaa ku heshiiyaan labadaas sannadood intaanay dhammaanin in naaska laga dhaayo waxa weeyaan wax dembiya oo dhexdooda dembiya oo ka haysta ma jirto marka haddii marka liman araada yutimada radaaca marka waxa weeye waa maaragtay iyada taas marka waa iyada waxay isaga kaa raaliyihiin hadday noqoto waa ka gurin karaan laakiin haddii ay markaa isku khilaafaan oo ay midna yidhaahdo ha la dhammaystiro midna yidhaahdo maye la dhammaystiri maayo horta iyadaa dee xaqa leh iyada ayaa ilmaha nuujinaysa oo waxaa la nuugaya waa naaskeedii xaqa iyadaa leh waxa weeyaan haddii ayan dhibaato ula jeedin oo ninkaa kudhib ayan lahayn waxa weeyaan way odhan kartaa maaragtay masalan anigu maaragtay intaa inka badan muujin maayo haddii marka aanu ilmuhu hadduu heli karayo wax kale oo maaragtay iyada badiila hadduu heli karayo haddii aanu badiil heli karaynin haddii aanu badiil heli karaynin ilmihii waajib bay ku tahay iyadii maaragtay masalan inay ilmihii maaragtay ay intaa ay ka gaadhsiiso ay gaadhsiiso muddadii isagana waxa laga doonayaa qarashkeeda iyo masaarifteedii iyo mushqaayadeedii ilmaha nuugidiisa inuu markaa siiyo ilaahay wuxuu leeyahy laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi wacala alwaarifi mithlu dalika qofna ilmaheeda laguma dhibo ilmaheeda laguma dhibo dhibta waxa ka mida iyadoo iyadoo aan doonayn in laga qaado laga qaado meeshaada ilmihii ka qaadato aad tiraahdo ilmahayga isii dhibida lagu dhibay ka mid tahay in la yidhaahdo ama hayso ama tuur ama hayso waxba kugu siin maaye ama iska tuur haddaad doonaysana tuur haddaad doontana iskaga tag waxba kugu siin maaye taasuna waa cudheedan waxay noqonaysaa mudaaro iyaduna walaa mawludun lahu walaa mawludun lahu biwaladihi qolka wax loo dhalayna laguma dhibo ilmihiisa oo ka dhibidda waxaa ka mid a inay ilmihiisii yaraado ay arkayso meel u geeyo iyo cid uu dhibo ooyo aan lahayn oo walaal u dhibto lahayn inay ku soo tiirto iyadoo iyada ku xumaynaysa haddii ay taa la timaado oo arrintii ay taasoo kale tahay waxa weeyaan ma bannaana xaaraan bayna ka tahay laakiin haddii ay maaragtay masalan ayan taa u qastiyaynin oo uun adigu duruufo kale iyo waxay doonto kaleba ha noqotee waxa weeyaan arrintaa waxa weeye haddii aan daruura jirin daruura ku kallifta ilmaha cid kale loo waayin waxa weeyaan way way way ka dayn kartaa naaska waa ka dayn kartaa masalan iyada u xaq leh
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤاشا شناد فضيلة الشيخ ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالقة إذا ذهبت مكان كذا وكذا shareecadu maxay muxuu xukunkiisu noqonayaa ninku hadduu xaaskiisa ku yidhaahdo gabadh yahay waad furan tahay haddii aad meesha caynkaas iyo caynkaasa qabato oo aad aado allahu aclam
waxaa la yidhaahdaa baabka tacliiqu dalaaqi bishard yani dalaaqi oo lagu calliqay shardi lagu calliqay haddii shardigaas uu dhaco oo shardigaa lagu calliqay uu dhaco oo iyadoo maaragtay ikhtiyaar uu ku dhaco aan dee lagu qasbin oo iyadoo ku qasban iyadoo iyadoo ku qasban aanay meeshii yaanay tegin ikhtiyaarkeeda ku gashay waxa weeyaan dee dalaaqii waa dhacayaa gabadhii way furmaysaa wixii hadduu wax magacaabayna hadduu wax magacaabayna hadduu yidhahdo intaasaad ku furan tahay haddii aad meeshaa tagto ama gurigaa haddaad tagto ama sidaa yeesho hadduu wax magacaabayna wixii uu magacaabay bay ku furmaysaa haddaanu waxba magacaabinna waxa yarbaa ugu yarbaa laga soo qaadaya madai shardigii haddii uu dhaco waxa ugu yarbaa laga soo qaadaya waa daqad keliya wabilaahi towfiiq
بارك الله فيك ونفعنا الله به سؤال شيخ فضيلة الشيخ إذا أردت أن أتصدق لأبي الذي مات فهل يجوز أن أتصدق على أخي الفقير علي سائلكا هدي أن دون أبهي أولنتي إنان وحو صدقيه ma bannaan tahay sadaqada inaan siiyo walaalkay oo sabool ah anoo aabbahay u sadaqaynaya wallahu aclam
walaalkaa inaad u sadaqadii aad siiso aabbaha aad ula niyootay ama waqfi ula niyood ama wax kale ula niyood wixii aad u niyootay aabbaha inaad u sadaqadaysato waad siin kartaa wax allaale wax kaa maanicayaa ma jiro ninbaa dee nebiga waqtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo nin meel iyo masaajidninbuu u dhiibay lacagoo wuxuu ihi masaajidka isagoo jooga dadka sii masaakiintaas sii sadaqadaas marka dabadeedna wuxuu ninkii waxaa soo orday mid u dhalay ninkii lacagta dhiibay miduu dhalay baa soo orday oo yidhi ka mariya sadaqada keen xigas sadaqada xigas dabadeedna waa ka soo qaatay odaygii baa ogaaday waryaah kuulama jeedin adiga wallahi inaanan kula doonin kuma talagelin adiga inaan ku siiyo isagiina wuxuu yidhi maya de aniga waa igu baxaysa ma waa baahana dabeedna waxay isula tageen nebigii bay isula tageen muxuu idhi laka maa nawayta yaa yaziid walaka maa akhadta yaa macan adiguna waxaad leedahay wixii aad qaadatay baad leedahay adiguna yaziidow odaygii waxaad leedahay wixii aad niyootay marka niyadeeda waxay ula niyootay iyaduna ayuu leeyahay gabadhu leedahay qofku leeyahay ninkanna wixii uu qaatay walaalkeedna wuu leeyahay wuu baahan yahay waa ku baxaysa bilaahi tawfiiq hadduu baahan yahay
بارك الله فيك فتح الله عليك سؤال سديدات فضيلة الشيخ هناك فضيلة الشيخ سؤال تضوات إذا ولدت البهيمة ولدها أيام القحط هل يجوز ذبح الصغير لإنقاذ الكبيرة كان وحو ليهي haddii maalan xilliga abaarta ama jiilaalka ama kaliishu ay jirto xooluhu ay dhalaan sida idaha iyo ay dhalaan oo kale maalan ama adhigu aad u dhalo ma bannaan tahay inaan waxaraha iyo naylaha ka gowraco si aan u maqasha inaan gowraco oo ka bireeyo si aan u badbaadiyo laxda amrida u badbaadiyo allahu aclam
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم horta waxa weeye xoolahan de waa bahaayin ilaahay waxayna siiye weeye ilaahay innaga maslaxadeenna ayuunbuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taskiiru inoo sakiray buu ilaahay ina siiyey nicooyinku ina siiyey ka mid tahay marka wixii aynu maslaxo u aragno baynuugu tasarufaynaa haddii marka uu maslaxo u arko tii weynayd tii weynayd inay halis ku jirto haddii aan maaragtay iyadii tii yaraydii nuugaysay haddii ay maaragtay tii weynayd halis gasho waxa weeyaan waa ka tuuri kara gabankaxoor bay soomaalida odhan jirtay aigidihii waa laga gabankaxooray xataa waxaa laga sheegay abaarahoo hore dhici jira xataa caruurta in la gabankaxoori jiray iska daa caruurta mid baa laga sheegay iyadoo mid mid ay maarata iyadoo dadkii laga wada gabangaxooray ayaa mid tiisii umasho markaasay markaasay tidhi markaasuu yidhi xaggaad maris waan ka imiyo tuuray tuuray shoo togisa maxaa halkaa ka buuran muhi halka maxaa ka buuran kuhalka maxaa goo hoostiisa kaaga jira uu kala soo baxo halka tuur marka waxaan ku leeyahay gabangaxoorkaas waa shay maaragtay iska in la badbaadiyo maxaa yeelay gabadh bini aadankaba qof bini aadana uurka ku jiraba haddii tii weyne khatar gasho ilmihii way uurka ku jira hadduu khatar galo ayaaba lagu badbaadinaya kan yar soo saaridiisa waaba se xoolo ku bannaan maaragtay mise inaad iska maqalqalato inaad maalinba toban marti ugu yeedhooda oo allabari ka dhigto wuxuu ay ku bannaan yihi iska gowrgowracato yaaba iskaga kaa bannaane haddaad ku badbaadinaysa duqihii ku badbaadinaysana maxaad u balaynaysa waxba ma jiraan yani haddii maslaxo ay yani waxaad ka soo qaada masalan nabiyullaahi sulaymaan waa kii fardaa qoorta ka guray maslaxo uu arkayay fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq sida qowlka aniga ila raajaxsan inuu markaa qoorta ka guray fardihii dabeedna iyo boqonaaba jaray markaa la yidhaahday waa muxuu ulaayey muxuu ulaayey fardaha muxuu ulaayay miyaanay ifsaad ahayn miyaanay israaf ahayn culimada qaar waxay leeyihiin wuxuu uleeyey waxay ka shaquliyeen salaadii xataa tawaarat bilxijaab rudduha calaya markii maaragtay masalan fardihii sidii loo soo cardiyaayay oo marba loo soo bandhigaya farihii faraha badnaa ayaa qoraxdii ka dhacday markaasuu yidhi inii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduha calaya fadafiqa masxan bisuuqi waalcanaaq marka dabeedna iigu soo celiyabu markii qoraxdii dhacday salaadii kaga tagtay siday mufasiriinta qaar leeyihiin dabeedna qoortu iyo boqonahu gooyey marka culimada qaar baa leh maya wuu masaxay qoorta iyo iyo boqonuhu ka masaxay wax qiimo ay leedahay masixaad qooraha iyo laga masaxay qoorta laga masaxay iyo biyo boqonaha waxa laala wax loo wax qiimo weyn ay leedahay ma jirto laakiin waxaad qolka aniga ila raasaxsani waxa weeyaan tafsiirka odhanaya qoorta ayuu ka guray marka dee farda waxara maqasha waxarahan dee fardaha miyay ka miyay ka sareeyaan fardaha qoorta laga guray maslaxa daraadeed looga guray kama sareeyin maqasha la gowracayo wabillahi tawfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال الجدال فضيلة الشيخ هناك مجموعة من الناس مشتركة في شركة هل يجوز دفع الراتبة لأحدهم العامل في الدكان wuxuu leeyahay saa'ilku waxaa jira dad wax isku darsaday oo shuraka ah shirkadna ahoo wax isku darsaday meherad iyo cucinkaasa samaystay ma bannaan tahay qof iyaga ka mid ah oo dadkii shurkada ka mid ah inuu ka shaqeeyo dukaanka mushaharna ka qaato mushaharkaasoo ka baxsan faa'iido wadaagga hadhow iyagu ay faa'iido wadaagayaan allahu aclam
masaladu horta waa masalo runtii aad iyo aad u dhib badan horta culimadii hore intooda badani majorotigoodu waxay leeyihiin nimankan xoolay ku shurkeen waxayna shurkadooda ahayd wixii ribixa inay qaysadaan heshiisku wuxuu ahaa xoolaha ay ku shurkeen ribixooda inay qaysadaan hadday maaragtay maaragtay isleekaayeenna isleekaystadaan macaashka isleekaystaan hadday kala badnaadeenna nidba mid waliba nisbada uu ku leeyahay inuu ka qaato markaa sidaa daraaddeed xoolo aan shuruudaba ku jirin shuruudda markii hore lagu xidhay caqdigu ku gundaday aan ku jirin in mid gaara loo yeelo uu qaato maxaa yidhaahdeen ma bannaano bay yidhaahdeen camalkiisu kiis camal dheerada la yimaado tadawuc buu noqonayaa tadawuc wuu iska tadawucay buu noqonayaa laakiin waxa weeyaan ma bannaana wax dheeraada inuu qaato laakiin anigu bari dhaweydu maaragtay dad qoryo shirikaad iyo waxaasi weydiiyeen weelasadana waxoogaa baan baxtiyey marka waxaan helay aqwaal inay shirto odhanaysa waxa weeyaan dadkii waa kala waa kala awood badan yihiin waa kala karti badan yihiin waa kala maaragtay masalan haddii doono ninbaa shaqadii oo dhan lagaga tegayaa marka ninbaaba wax soo saarkiisu maaragtay oo sanca yaqaan wax soo saar leh oo kusoo biirinaya sharikadii kusoo biirinaya ninka dadka caynkaas oo kale ah waxa weeyaan in la yidhaahdo waxba heli maayaan wax allaale waxay leeyihiin ma jirto waxay leeyihiin markaa hadeer waxaan baan hayn korka ka hayn kutubtii aan ka soo naqliyey laakiin waxaa ii raajaxsanaatay in la siin karo mushraayad in la siin karo laakiin waa in lagu heshiiyo markii hore waa in lagu heshiiyo oo heshiis marka hore lagu galo aanu marka dambe odhan waqti dambe odhan waxaan heshiiska ku jirin aanu odhanin waxaasaan maaragtay waxaan doonayaa shaqadaydii in markaa wax layga siiyo wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال شيخك فضيلة الشيخ قتل زوجي وأخذ أهله الدية ولي مهر عليه فهل يدفع مهري من الدية أو من أمواله الأخرى وهل أبيع من متاع المنزل لحاجة الأولاد قبل تقسيم الأموال لأهلي أي الميراث سائلكن وغودني waxay leedahay labo isku qabtaa labo isku qabtaa ila labo ka kooban miyaa labo ka dhigtaa wala yani gabadhani waxay leedahay ninkaygii baa la dilay een ehelkiisiina diyadii way qaateen meherna waa ku lahaa meherka ma waxaa layga siinayaa diyadan hadda la qaatay oo magtiisii ah mise waxaa layga siinayaa hantidii kale ee uu lahaa su-aasha qaybta labaad waxay leedahay alaabada guriga taalla haddii ninku uu dhintay aannu u baahanno oo baahi ayna qabato ma iibsan karnaa alaabtaas ee hantida ah ee guriga taalla ma iibsan karnaa miiraad iyo dhaxal iyo intaanay wuxu gelin ma iibsan karnaa ashyaa ka mid ah wallahu aclam
horta masalada hore waa masalo horta dee maaragtay soomaalidu u badan tahay oo aad iyo aad dulmigaha oo u badan tahay soomaalidu oo maxaan idhaahdaaye maaragtay gabadhii ninku qabay in laga qadiyo diyadii ninkeeda in laga qadiyo waxa weeyaan waa arrin dulmiya weeye oo jaahiliya weeye arrin islaamka meela kule maaha gabadhu waxay leedahay xoolaha dhaxalka unbay ku biirayaan magtii ku biirayaan magta iyo xoolihii hore dhaxalka ahaa iyo meherka intaba dhammaantoodba waxay ku leedahay xoolaha ninkaasu ka tegay ama diya ha noqoto ama xoolihiisi caadiga ha noqotee meherkii iyo dhaxalkii oo labadii qayboodba kii xoolihii hore haddii xoole hore jireen iyo diyadii intaba saddexdaa qayboodba waxay ku leedahay xoolahaas ay ku leedahay wabilaahi towfiiq qaybta labaad ee alaabta ma iibsan karaa alaabta dee hadday alaab qiima leedahay oo dhaxalgelaya hadday tahay alaab aya dadkii kale ka samri karayn oo ay ka hadli karaan hadday tahay waxa weeyaan xoolaha dhaxalkunbay ku jirtaa xoolaha dhaxalka intaan la qaybinin wixii qof ka sii qaato waa dayn lagu leeyahy hadhow marka la qaybiyo unbaa laga sharaya ama alaab guri ha noqoto ama maxoogaa masaariib waxyar uu kasii qaadqaatay ha noqoto wixii uu qofkii kasii qaatay marka xoolihii iyo qofkii uu dhinto xoolihii way iska qaybsan yihiin daqiiqadii naftu ka baxday ayay qaybsan yihiin nin walba intiisu iska leeyahay marka ninkii wax kasii qaatay wixiisiinbuu sii qaatay dadka wixiisii ma cunayo bilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال تبنات فضيلة الشيخ إذا ذهبت زوجتي إلى مخيمات اللاجئين بغير إذني ونفقتها متوفرة عندي في منزلها فهل يسقط مني نفقتها إن كان وحولي هذه حاس كيب أي تقطو حريها قحنتيها يدقوا يا عيمين كهذه حقها قبطو masruufkii ay guriga ay ku heli jirteen u ahaa masruuf baahideeda iyo danteeda oo dhan daboolaya oo ku filan mar hadday xaggaa aaday een, aniguna aanan u dirin oo fasaxaana iga haysan een, nafaqadeedii iyo masruufkeedii ma iga dhacayaa mise halkaa ay tagtay inaan ugu diraa laiga doonaya
horta eh, haddii addee haddaad adigu ku kaliftay adigu haddaad ku kaliftay qaxoonta inay noqoto ama biilka ku yaray ama dhibaato kale u geeyo aad ku kaliftay waa lagu leeya masaariiftii ma dhibaato kale u geysto laakiin haddaad i ku kalifin oo wax dhibaata ah oo maarata xaggaa ka aragtaanay jirin idan la-aanna ay ku tagtay wax allaale waxay kugu leedahay ma jirto bilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك سؤاشا كوبية طبنات فضيلة الشيخ زوجي يقول دائما للناس هذه ليست زوجتي ونحن نعيش معا في منزل واحد وأنا زوجته بعقد حلال فما حكم هذا القول gabadhani waxay leedahay ninkaygu had iyo gooraale wuxuu yidhaahdaa markuu dadka u sheekaynayo gabadha xaaskaygii maaha anuu ma qabo gurina waa ku wada noolla meelna wada degannahay si xalaala oo wanaagsan oo sharcigana waa isku guursanay arrinta xukunkeed muxuu noqonayaa
waa loo yeedhaya ninkaas maxkamaday geynaysaa ninkaas maxkamadda sharcigaabay geynaysaa ninkaasuu sidaasuu yidhaahdaa haddana gurigaan wada joognaa waxaanu soo hay adigu isoo haystaa dee dad isqaba inaan nahay xaalaal aan isku guursanay marka bal ka jawaaba hadalkaa maaragtay ama wuu dafiri waxba kama jiraan buu odhan ama wuu qiran doonaa oo waan waan idhi hadduu yidhaahdo waan qiri arrintaa waan idhi hadduu yidhaahdo eh, waxaa la odhanaya maxaad ula jeediyey maxaad ula jeediyey ilaa waa dhici karta inuu yidhaahdo zawjadaydii miyihid yacni naaga waxoogaa uga- waxaa soo geli kara inay tahay masalan in u jeedo naag waxba iigu jiran miyihid naag aniga waxba iigu jiran miyihid wax allaale waxaan kugu qabaa ma jiro waxaasaa dhici karta inuu ula jeedaa dhici karta hadduu furiin ula jeedo furiin hadduu ula jeedo naagtaydii miyihid oo ay noqoto sidaas waa la weydiinaya maxaad ula jeeday wax ii sheeg ma hadduu qir- hadduu qiran waado oo yidhaahdo masalan waxaasaan ula jeeday waa lagu dhaarinaya inaad waxaa ula jeeday ku dhaaro sidaa inaad ula jeedo aanad furniin ula jeedin ku dhaaraa la odhanayaa haddii kalena uu maaragtay masalan hadduu ku dhaaro hadduu yidhaahdo dee maye ee, wax- waxba maaragtay waxaa la odhanaya inaad sidaa ula jeedo hadduu ku dhaarta waxa weeyaan dee waxba hadalkii karti waa go-aysa kartii sidaasay ku dhammaanaysa bilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤاشا لبي الطبنات فضيلة الشيخ إذا فقد رجل وجهل عن حاله أحي أم مات هل يجوز توريث ماله سؤاشا وحيلادا هاي هدي قفل وايو een, ama laba garan waayo xaaladiisu meeshii ku dambaysay inuu ma nool yahay mise waa dhintay ma bannaan tahay in maalkiisii la dhaxlo wallahu aclam
jumhuurtu waxay qabaan culimada majoratigood waxay qabaan sida maalik iyo shaafici iyo eh, waxay qabaan in in aan ninkaa xoolihiisiina la dhaxlaynin xaaskiisiina la guursanaynin haddii aanan sugnaanin geeridiisu aan la soo xaqiijinin oo meel lagu war lagu kalsoon yahayo markhaati iyo wax cad dariiq cad aanay ku sugnaanin inaan la guursan karay aanu naagtiisa la guursanayn xoolihiisiina la dhaxlayn ee, ilaa iday soo marto muddo la odhan karo qofkaas intaa ka noolaa kama noolaan karo la odhan karo mooye ilaa ay soo wareegto muddo la odhan karo ee, qofkaas intaa kama noolaan karo ee, laakiin umay xadidin may odhan intii may odhan mi- muddada inkaasa may odhan ee waxaa le- in muddo la odhan karo ninkaasu intaa la qiimayn karo ninkaasu intaa kama noolaan karo qaar qiil waxay odhanayaan masalan toddobaatan sannadood iyo waxyaabaha inkaasa laakiin sidooda qowlkooda ay qabaan waxa weeyaan haddii uu maaragtay ninkaas inaan wixiisii la dhaxlayn ilaa laba xaalaadkaas geeri cad iyo wakti la yidhaahdo ninkaas kama noolaan karo intaa ma- madhabta xana- xanaabilada waxay leeyihiin laba iyagu qowl baa jira qowlka qoladaasi ku waafaqsan yihiin waxaa jira ee laba nooc bay u qaydiyaan nooc waa noocaas aynu soo sheegnay qolyahaasi kala mid yihiin waxaan filayaa inay yidhaahdaan abadan bay odhanayaan iyagu ee ka kalena waxa weeye qofku hadduu meel halisa uu ku jiray cid ugu dambaysay ee saf dagaal buu ku jiray oo warkiisa ugu dambaysay ee ama maxaan idhaahdaaye masalan salaadii cishe salaadii cishe isagoo masaajidka ka baxin baa cid ugu dambaysay meel allaale meel uu jaanici bidhbagay waa la waaday marka noocyada caynkaas oo kale halista ah doon buu- doon buu raacay doon buu raacay meelay maaragtay ninkaas doontii meelay wixii jaan iyo xidhib dhigeen lama hayo Ee, xaalada caynkaasa khatarka ah waxay yidhahdeen sanad ayaa loo qabanayaa sanadaas markay dhammaato waxa weeyaan ee, cidad cadadbax ayna gabadhi gelaysaa cadadbax ayay gelaysaa afar iyo toban afar bilood iyo toban casho ayay gelaysaa markaasay guursanaysaa markaa waxaa la xukumayaa maaragtay inay inuu ninkaas aanu noolayn dabadeedna xoolihiisana markaas ayaa xoolihiisana la dhexlayaa wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا سؤال شو دنبيسة بارك الله فيه سدحي طبنات فضيلة الشيخ قال غاب زوجي مدة مقدارها شهرا ولم يخبرني وقت ذهابه ولم أحصل منه نفقة ولا أي حق آخر فهل يجوز لي فسخه أم أنتظره حتى يرجع gabadhan waxay leedahay ninkaygii muddo koob iyo toban bilooda ayuu iga maqnaa imana uu sheegin xilliguu iga tegayey halka uu aaday wax masruuf ahna muddada intaa le'eg igama soo gaadhin xaq kalena warkii daa ma ii bannaan tahay inaan maxkamadda tago iska fasakho mise waa sugaa inta uu soo noqonayo Allahu aclam.
Ee, horta imanka m- masalada la yidhaahdo fasakha la yidhaahdo aada iyo aad bay u badan tahay aada iyo aad bay u badan tahay runtii waxaana dhiiriyey dad lacag yar la siinaayo lacag yar la siinaayo oo la odhanayo ii qor warqaddaa ii qor oo aan waxba ka fakerayn xoogaaga lacagay qaadanayaan mooyaane wax kale ka fakerayn oo waraaqda isaga goynaaya way jirtaa aad iyo aad baanay u badan tahay noocaas u badan yahay waxaa loo baahan yahay horta nooca ee waxaan leeyahay gabdhaha uga digayaa degdega aad ku degdegaysaan fasaq qaadashada waa arrin aad iyo aad u halisa weeye marka ee, arrin la wada ogaaday oo caan noqotay oo maaragtay masalan culimo badan la su'aalay ee, waxaanay dad lagu kalsoon yahay ee, maaragtay masalan ee, la wargeliyey ninkii la wargeliyey ninkii la wargeliyey oo la gaadhsiiyey ee, arrinta caynkaasa marka shuruud badan baa maaragtay ay leedahay laakiin haddii markaa uuna ka soo jawaabi waado ee, wargelintaa la wargeliyay hadduu ka soo jawaabi waado ee, iyadiina waxba aanu uga tegin wax masaariifana aanu uga tegin marka waad leedahay gabadh yahay inaad fasax ka qaadato cinda aljumhuuri culimada majoratiigooda marka la eego waan وأنت أصبر هذا صبرتنا وهو يعني فهو خير لك إن أذكى صبرته لح بلوز كدا تضبط بلوز كدا يو إنك بدن سنة سنة يوحك بدن يو إنك بدن بينات صبرتنا وهذا يدعو أذكى شقيسة تعذبه وأذكى سكتنك أذكى سكته وحرا سيد خلاف كان لو قبحه علماء قار با وحي قبطا إن أنا مصاريف أفسغن كرينين وبيل ويقاضنيس الدين بيقاضنيس سيدا أبو حنيفة وكله wuxuu leeyahay de in ha qaadato wax fasaqii la yidhaahda ma jiro ha dhaymato hadhowna ha lagu soo dallaco ninkii hadhown ha lagu soo dallaco dayntaas ee wax fasaqii yaanu jirin wabilaahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam جزاك الله خيرا شيخ علي وسمة إيه، إلهي علمي في عمل كيسا وبركيه قسمي كواد إيه، سؤاشا انت سكويجي هاي قسمي اللبات بين أقد بيننا وحا إن شاء الله تعالى سؤالها قيبت اللبات بين أقد شوابي دونا إيه، هدي الله يدمه شيخ بشير أحمد صلاة فليتفضل رحيم سؤاشا كواد إيه، شيخة إيه، أنا ويدينه دكتور بشير أحمد صلاة sheekh ka waran ninka xaaskiisa een, u dira yurub oo dalka ka dhoofiya yidhaahdana noo soo shaqee aniga iyo carruurta carruurta waan kaa hayayaa ama si aad noo dhoofiso soo shaqee dumarkaa maanta adduunka u sahlan yahay iyadoo bilaa maxram ah wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن runtii waa mushkilo su-aashaas ee, ninkaa laga waramayaa ee, dhowr dembi ayuu galay horta mid waxaa weeye qof muslima ayuu wuxuu u dirayaa waddan gaalo ayuu u dirahayaa qofka muslimkaana inuu waddan gaalo uu aado uu halkaas uu dego arrin diintu ogoshahay maaha maxaa yeele haris baa ka imaan karta tan kale qofkuu dirahayaa dumar weeye oo xataa nin ma aha waa dhibaato kale tan kale ee, qofkii dumarka ahaa maxram la'aan buu dirahayaa lafteed waa isbiimayn kale midda kale waxaa weeye ee, xil asaga saarnaa oo ahaa inuu asagu masruufka keeno u shaqeeyo ayuu iska wareejinayaayo qofkii koluu ku wareejinayaa marka intaasoo dembi oo labanlaab ah ayuu ninkaa runtii ku kacay Een, arrinkaasina ad arrin bannaan maba ahaba qofka dumarka noocaasa inay safarto maxram la'aan ma bannaana inay waddan gaalo aado halka ay degto Ee, ma bannaana in ninkaani xilkii masaariifta iyo ragganimadii iyo mas-uuliyaddii iska wareejiyana lafteedana ma bannaana marka ninkaa dembigaas ayuu ku kacahayaa waana shay la yaab leh runtii in dumarkii saas loo galo Ee, ayagiina ay aqbalaan laftooda dhibaato kale weeye marka ayadu inay ka yeesho uma bannaana lafteeda waa ka xaaraan maxaa yeelay safarkay dhoofayso maxram la'aan waa xaaraan waddanka gaalo ay tegayso oo xataa laga yaaba in xataa luqada aqoon baa laga yaabaa in maaragtay la harowsadaa laga yaabaa in lagu xadgudbo maxaan ku uraahaa sharafteedaa laga yaabaa arrin khataraha ka imaan kara marka runtii dumarka soomaaliyeed oo waddamada gaalada lagu tuurahayo oo loo dirahayo oo waxay sameeyaan la garanaynin dhib fara badan baa ka yimid ceeb fara badan baa ka timid ee wax fara badan baa ku hallaabay marka dee diini ahaan iyo ummad ahaan iyo dhaqan ahaanba way noo daran tahay marka ninkaasi markii la soo koobo dhowr dembi oo kala daran ayuu ku dhacay ilaah subxaana wa tacaala uu toobad keeno ayaa loo baahan yahay asagaa nin raga ah inuu shaqaysto oo xamaasho oo xaaskiisa masruufto oo qaraabada uu maaragta dhex galo oo muslimiinta uu dhex galo oo waxaas baa u furan wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك su-aasha labaad sheekh shareecadu maxay ka qabtaa ninka ku dhoofa been sida hooyadii ama walaashii yidhaahdaa waan qabaayo waa xaaskayga lacagta uu soo dirase maxalaal baa mise waa xaaraan qofka caynkaa ku dhoofa
بسم الله الرحمن الرحيم waa qayb ka mid a runtii musiibooyinka nagu dhacay markii aan dowladda weynay ayaan waxaan noqonay dad maaragtay lala yaabay dad wax kasta samaynaya si ay eh, dibadda u aadaan wax kasta samaynaya been kastoo laga xishoodo samaynaya ficil kastoo laga argagaxo ku kacahaya ayaa noqonay si un loo baxo oo maaragtay loo tago oo waddan gaale loo aado wax kastaa la sameeyey been kastaa la sheegay hooyadii baa la guursaday hooyadii baa la furay walaashii baa la guursaday ee, laba qof aan isqabin baa isqaba haddana way isfureen marka runtii de arrinkaasi waa been waa maaragtay waa zuur waa bubutaan weeye waa qowl cadiim ah qof hooyadiis odhanaya anaa qaba odhanaya qof walaashii odhanaya anaa qaba runtii wax lala yaabo aad iyo aad looga argaxo weeyaan waxaaba la sheegaya waddamada qaarkood gaalada markay arkeen beenteenna inay tijaabiyeen qaarkood oo nin ku soo galay walaashay baan qabaa la yidhi hadday xaaskaagii tahay la yidhi maaragtay bal fi- bal maaragtay ka wardoon la yidhi ayaa la sheegay garanaysid qaar waxaa la sheegayay qur-aanka kitaabka musxafka inta la dhigay aydaboorada la dhigay iyo meelaha maaragta lagu qaabka noocaas oo kalea laleeyahay kansoo kitaabkiini maaha gacanta saar in qofkaan ay maarata xaaskaagii tahay waa la sheegay marka waxa runtii wax ummadan celinay waaba la waayaba diintii laga tilaabsay musxafkii gacanta la marinaya wax kasta waa la sheegaya marka hadda been fara badan qofku inuu galo uu ku dhaco asagoo xoolo raadinaya arrintaa runtii maaragtay waa waxaa weeye waa arrin muujinaya qofkoo aan qiimo lahayn oo caqiido lahayn oo alla kalsooni xataa aan lahayn marka runtii ficilkaas ficil xaaraana weeye ficil ceeba weeye ficil maaragtay maxaanku uri xishood la'aana weeye hadda mana bannaana qofkii laakiin haddii uu maaragtay uu waddankii galo siduu ku galayba uu waddankii galo kadibna uu shaqaysto shaqadaas waxay taha la fiirinaya hadday shaqo yani xalaala ay tahay hadda wixii laga hela waa xalaal hadday shaqo xaaraan tahana wixii laga helaa waa xaaraan weeye marka qofkan waddada hore uu soo maray inay xaaraan tahay shaki ma laha inay dembi weyn tahay shaki ma laha laakiin shaqada uu qabanayo shaqadaas iyo dadaalkaas iyo waktiga uu bixinayo iyo muruqa uu maalayo iyo waxa uu qabanayaa la fiirinayaa hadday waxaasu xalaal yihiin wuxuu ka helaa waa xalaal hadday waxaasu xaaraan yihiinna wuxuu ka helaa waa xaaraan dembigiisii horena meeshiisuu u yaallaa wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال صدحات شيخ وحن دلي عفور لومنا وانقلين aabahoodna wuu dhintay aniguna uma waqali karo xoolo ay leeyihiin ma loogu waqlali karaa wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم سيدا لا سعطان وانقلك أما وغللك وحليلا أما عقيقة يا لو يقانا وشيء سنة سيدا راجع واجمع وحانا لجيدا أحد كأس القود علي وبدك إلهي كسيه سبحانه وتعالى أي إلهي وقمع ابن قيسا مركوا شكري shukrigaasna qofkii wax loo dhalay oo waalidka ahaa ayaa lagu leeyahay asagaa bixinaya asagaa neefka gowracaya asagaa neefka bixinaya haddii marka asagii uusan awoodin uusan lacag haysanin hadda halkaas ayuu maaragtay shaqadii ku dhammaanaysaa oo wixii marka hore waajib maba ahaynba sunnay ahaayeen haddana lacag ma haysatid hadda halkaas ayay maaragtay ayay ku dhammaanaysaa culammada qaar baa yidhaahaa markii qofkaanu uu weynaado ayuu wax iska qalaya qaar baa yiraa culimada qaar bas asaas qaba laakiin almuhim qofkii yaraa oo agoonka ahaa asagoo xoolihiisa looga maaragta waqlali maayo maxay waxa asag marka hore ma saarna waalidkuu saaran yahay waalidkii hadduu awoodi waayna waa dhammaatay qofkan yarna xoolaha uu leeyahay far lama saari karo wixii aan masaariiftiisa ahayn oo daruuri aanu ahayn isagaa loo daynayaa wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك سؤاشا حكتا شيخ محي شريعادو كقبتا لعبتا برعد بديد ومحلال بامسوا حرام
بسم الله الرحمن الرحيم waxa ay la tahay maarag waxa uu la rabaa inaan si adkeeyo baa loo baahan yahay waxada ee aan shaki ku jiro inay xaraan tahay ma laha u maleynaya ee burcad badeedku asal socotaan waa dad ficil xaraan ah ku jira weey ee dadka safrahaya oo jidka loo galo jidkaasi ama badda ha ahaado ama biriga ha ahaado wuxuu ka mid yahay waa muxaaraba waa dagaal waxaa lala dagaalamahayaa nama taqaanaan waxaa lala dagaalamayaa waa allah iyo rasuulkiisa innamaa jazaau ladiin yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa la dagaalamahaya tacbiirka allah rasuulkiisa ah qur-aanku wuxuu isticmaalaa axaadiisu isticmaashaa maslaxadda caamka baa loo isticmaalaa maslaxadda caamka qofka hor istaagan oo dadkii safrahaya jidka ka goynhaya oo dantii guud ahaaneed khatar ku ah qofkaasi ilaahay rasuulkiisu ka soo horjeeda marka burcadkan badda galay oo muslim iyo gaal iyo mid kale inta aysan ka baxsanaynin kuwaasi kuwa maaragtay muxaaribiina weeye ee muslimiinta la dagaalamayaan cid kasta la dagaalamayaan soomaalida qaarkood baa laga yaabaa inay xoogaa maaragtay ay leeyihiin waa fiican yihiinoo ee maaragtay ee, gaalada ee, maxaan ku raahaa badeena xaalufinaysa iyo bay naga celinayaanoo waxaa noocaas waxaasi khuraafaad weeye nimankaani cid ay u naxayaan ma jirto cid ay u naxayaan ma jirto lamana soo warin muslim bay qabteen soomaaliay qabteen carab bay qabteen sacuudi bay qabteen masar bay qabteen bakistaan bay qabteen wax ka fakada inoo jiraanba nimankaan qofka muslimkaanana inuu maaragtay iska ahaado qof ee, laablakac isticmaalo ma aha nimankaas waa muxaaribiin waa qutaacu turuq in lala dagaalamo oo gacmaha la jaro lugaha la jaro meesha laga leexiyo ayaa loo baahan yahay wadada ilaahay baa abuurtay badda ilaahay baa abuurtay ilaahay baa na siiyey ilaahay baa yidha ku socda ku safra waa lagu soconaya qofkii marka wixii ilaahay idnay yidhi socon mayso haddii qofkaas ilaahay buuba la dagaashan yahayba waxa ay ee, lacagtooduna waa xaaraan in lala shaqeeyaa waa xaaraan in loo kaalmeeyaa waa xaaraan in xataa ee, qalbiga laga jeclaada inay xaaraan tahay baa anugu qabaa in loo ficiloodo inay xaaraan tahay in loo bogo in la ammaano kulli xaaraan weeye nimankaas maxaa yeelay waa qutaacu duruq yuxaaribuuna allaha warasuulahu saalix maslaxadda caamka ah oo muslimiinta bal waxaa loo kala maslaxadda caamka ah oo adduunka bay ka soo horjeedaan nimankaas garanaysid marka waa niman aan naga mid ahayn ficil muslimiin ma hayaan ficil soomaali ma hayaan in waddankeenna lagu soo duulo oo intaas oo maxaanku idhaahaa maraakiib ah ay yimaadaan oo tirada ka batay chinas baa yimid eh, maxaanku idhaahaa jabaan baa yimid maraykan baa yimid wax maqan meesha ma laha kulli ayagaa u yeedhay marka qofka odhanaya ee maraakiibta xaalufinaysa cayrinayaan kuwo ka daran bay soo gesheen meesha in wadankii marka la qabsado oo la yidhaaho war dadkaan la yidhaah soomaalida oo adduunkaba ka yaabiyey oo badihii xirtay oo badweyntii galay oo adduunkiisa socodkiisiiba halis ku ah ha la iska qabto adduunow kaalay in la yidhaaho waa hadda halis lagu jira marka niman in wadankii la qabsado soo ee, maaragtay sabab u noqon haya in la yidhaha waa fiican yihiinoo geesiyaal weeyo badday waardiyeynhayaanoo wax noocaasa wax ka jiraan ma jiraan in la naco oo la waaniyo walaalka hadduu yahay adeerka hadduu yahay la hadal uga yeer soo celi ha la qabto ha la iskugu tago wabilaahi tawfiiq
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك في علمك سؤاشا شناد شيخ كورن هديق وقف حضو لعق وقف كلا ليهي isla markaana uu ka xishoodo inuu yidhaahdo lacagtaa anigaa xaday qofkii uu lacagtaa ka xaday ma u sadaqayn karaa isagoo ula niyoonaya
بسم الله الرحمن الرحيم een, waa mushkilo diinta islaamka waxay ku baraysaa dhibaato ha gelin dadka ammaan sii wa ilaa ceeb baa gelaysaa aadan aqoonsaa uga baxdin haddii ninkaan ceeb buu galay see uga baxaa bay ka maraysaa hadda ninka asaga ah xooluu xaday xoolihiisuu yeelo ma garanaayo inay xaaraan yihiin buu arkaa ma isticmaali karo ma celin karo waa cirkaa dheer dhulkaa dheer qofka noocaasa inuu xoolo qof leeyahay qofkii lahaana uu nool yahay inuu sadaqaysta uma bannaana xoolahan qofkii lahaa baa jooga asagaa u gee haddii xataa asagii uu maqan yahay ama asagii dhintay dadkii dhaxalkiisa lahaa u gee waa inaad isgeysa isxaadiri booliiska iska xaadiri waddo kale ma laha een, qofkii xaqa lahaa si shaydaankii meeshaa ku geliyey ceebtiisiiba hadda maan ceebtaadii meeshii uu kula rabay qayb ka mid ah ayaa hadda ku jirtaa gal meeshaan gal meeshaan waxa maahane si baan yeeli doontaaye bal si yeel markii meesha aad gashana hadda waa kaasa marka waxa weye qofkaas uma bannaana lacagtaas sadaqa ma ahaan karto qofkii lahaabaa iskale meel kale lama geyn karo waa ku kaasaa wabilaahi tawfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤال اللحاد شيخ محا داوو أه shakiga imanaya qofku marka uu weysaysto ama uu salaada tukanayo shakiga ku imanaya iyo waswaaska
بسم الله الرحمن الرحيم شكي وسواس ولا قيبوت من waxa weeye inta aadan salaada galin ama weesaqaadka aad aadan samaynin baa ka shakireysaayo waxa oranaysa ma samaynin dad baa arkaysa maaragtay wajiga dhaqaya ku celinaya ku celinaya nawaytu farad alwudu nawaytu nawaytu biyaha bash biyaha bash biyaha shababa ku siinaya ama waxa arkaysa qof salaada ku xiranaya gacmuhu taagay allahu akbar wuxuu leeyahay ma ansixin maya wuxuu ku celinaya allahu akbar waa ku celinaya allahu akbar salaadii la gal faatixadii la akhri la rukuuc waa la sii socdaa asana wuxuu marayaa allahu akbar ma ansixin allahu akbar ma ansixin horta midka noocaas oo kale ah waswaas shaydaan wato weeye mana banaana ficilka noocaas oo kale ah shaydaan baa wata waxaana kaaga filan horta cawdubilayso midda kale waxaad rumaysaa shaydaan dantaada ka talin mahayo taas ogow shaydaan inay wayse ku ansaxdo dantiisa maaha in salaada kaa ansaxdo dantiisa maaha marka markuu ku leeyahay kaama ansaxayna ku celi kaama ansaxayna ku celi bal shaydaan raba inay salaada ansaxdo hagee lagu arka laba uu jireen marka waxaasi wax shaydaan oo ku mashquulinaya weeye sida culimadu sheegeena ee shaydaanku waxa weeyaan ka lagu bixi mahayo kow wuxuu kugu dayahayaa wixii ilaahay ku amray ha samayn banaankaas ka mar ha weyse qaadan ha tukanin hadduu kaa helo waa u gashay hadduu kaa waayo miyaa oo weesaqaadkii aad soo aadid oo salaadii aad soo aadid lafteeda kaa hari mahayo wuxuu ku leeyahay weesaqaadkan ma ansixin ku celi biyaha wad biyaha wad salaada ma ansixin kuma xirmin ku celi ku celi ku oranaya marka salaada kugu dhibaya weesaqaad kugu dhibaya marka weesaqaadkii baa nacaysa marka salaada la adimo ayaa mushkilo kugu bilaabanaysa see yeeli doontaa taloo maanta maxaa dhici doona baas leeda marka dad waxaa jiraba salaada uga tagaa jira noocaas marka horta horta taas waa qayb qaybna waxa weeye qofka oo markuu weyse qaato ama maaragtay maxaan ku rahaa salaadii uu galo uu siiraaho maalan weysada ka burtay taas ma jirto waxa weeyaan nabi sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay waxa ka waran inuu maaragtay soo weyse qaatay oo salaada galay oo u malaynaya inay ka burtay weysada sallam wuxuu yiri ninkaasi salaadiisu iska wadanaya ilaa uu maaragtay hubsado see ku hubsanaya qofkii ama cod buu maqlayaa ama riix buu dareemaya maalan oo tusaale ahaan baa loola jeedaa marka waxa weeyaan alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan alyaqiin laa yazuulu bishaki waa weyse qaadatay waa weyse qabtaa ilaa la hubsado inay kaa burtay saas weeye marka shakiga noocaasa isna waa baabkaas tan kale waxaa lagu daaweyn karaa cilmigoo la barto wuxuu lagu daaweyn karaa culimmada la weydiiyo laakiin haddii jahli iyo shaydaan isku kala helaan waa dhimanaysaa wabilaahi towfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك لبدا سؤال هذا أوضا بيا سؤال التضباط شيخ هدي صلاة إيغا تكتو oo salaadii kalena ay soo gasho anigoo aan tukantii hore sidee labadii salaadood u wada tukanayaa
بسم الله الرحمن الرحيم هذه صلاة بدن أي كاتجين صلاة هذا تقلّي نسيت ترتيب تودي إن لو قضيه ساسة راجحة مثلا قفبة صيحة كم صغر قفبة ما مثلا برقدي بصيحة ضي أما ظهر كي كدي بصيحة ضي مرك عصر كي باكت جي مخر كي باكت جي مثلا مركاسو أشي بصوكة qofkaasi baa weyse qaadanayaa casarkii buu tukanayaa maqarkii buu tukanayaa kadibna cishuu tukanaya saas buu samaynayaa marka salaadaha kaa tegey say u ahaayeen tartiibta ayaad u samaynaysaa ilaa xaalad ma ahana sida raajixa ah maalan waa seexatay maalan duhurkii oo kale ayaa lagugu lahaa casarkiioo sii dhici rabaa soo baraarugtay baa soo kacday wakti yar baa heray waktigaasi casarkii iyo duhurkii ma wada qaado see yeelaysaa ama waxa ila sida raajixa ah salaada markaas taagan oo waqtigeedu inuu tago halista loogu jiro ayaa tukanaysa oo asarka ah taas kaliya la baneeyay in xoolaha la kala hormariyo wa ila sida caadiga waxa weeyaan haddii waqtigu waasicu yahay salaadii say u kala tageen u kala horeeyeen ba u tukanaysaa waxaana maaragtay loo maaragtay loo daliishadaa nabi sallallahu alayhi wasallam qasatu aan xandaq markuu joogay oo mushrikiintu maaragtay ay culayska ay ku hayeen salaada ka tagay dhowr ah oo maaragtay maxaan ku raahaa duhurkii iyo casarkii iyo maaragtay sidoo kale maxribkii markaa salaam wuxuu amray in salaadii la soo bilaabo waa la adimay duhur baa la tukaday waa la adimay casar baa la tukaday waa la adimay maxrib baa la tukaday kadibna cisha la galay saas oo kale wey marka marka salaadood ay ka tagaan taxid noocaas ayaa loo samaynayaa wallahu aclam
جزاك الله خيرا سؤال شو ضمبيت الشيخ كورا حدي عن نيف حول أقورعه وأن دبيت بسن كيك إلاو حكم كنيف كاسي محون غنيا
بسم الله الرحمن الرحيم هداب إلا وذيبا هدباب إلا وذي وإله سبحانه وتعالى وحان إلا وذي إلهي إنه ما يسطه إلهي أسقى بالنور ما رتين أسقى النور لقني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم حجره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان marka bisinka waa loo baahan yahay in wax lagu gowraco laakiin hadaa ilowday laguma haysto wallahu a'lam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك ونفعنا الله به سؤالها قيبتها بمن وقت جيبا في جواب سئة وشيخ أي إنه قرنا شيخة إن شاء الله دبا ودي دونا وقتي أو دماغي أوجي لبا إعلام بينك ورئيسين دونا إعلام ككوات habeen dambaa su-aalaha laga jawaabi doonaa qaybta dhiman iyo qaybta caawa la soo qabtayba haddii alla idmo waxaa laga yaabaa qofku inuu su-aala soo gudbiyo sida maaragtay qofku is idhaahdo shaydaanku inuu malaxun maskaxda ka geliyo oo ah su-aashaada hoos baa la dhigayaa su-aalaha kalea laga jawaabaya fikradaas ka bogso sax maaha su-aalaha wixii hadba waktigu saamaxo waaqicana waafaqsan maxaanku idhaahdaa ayaa laga jawaabi doonaa insha allahu qaybta harsan su-aasha habeen dambaa lagu bilaabi doonaa haddii ilaha idmo oo sheekhu ku bilaabi doonaa su-aalaha biidn illaahi tacaala iclaamka koowaad muxaadarada u dambaysa nadwadiinnii musalsalka ahayd ee inoo soo bilaabatay jumcadii aynu soo dhaafnay ee habeen dambe ku beegan waxaa habeen dambe oo jumcada inoogu qoran waa darsiga u dambeeya fadiilata sheekh axmed moxamed sulaymaan darsiga ciwaankiisu yahay alistihzaa biddiin axkaamuhu wa aahaaru diinta ilaahay oo lagu dheeldheelo lagu jeesjeeso iyo ehelkeeda aaaarta iyo axkaamta uu istihzaa'aas uu leeyahay iyo waxaa ka dhalanaya habeen dambe oo jumco ah haddii ilaahay idmo habeenka sabtida nadwadu way noo xidhmi doontaa iclaamka labaad subaxa jumcada ah haddii ilaahay uu idmo masaajidka camaar ibnu yaasir ee macad alfurqaan ku dhegan waxaa la iclaaminayaa ardayda dugsiyada sare dugsiyada sare ardayda dhigta ee magaalada sida dugsiga muuse yuusuf sida dugsiga maxaan idhaahdaa nugaal dugsiyada sare ee magaalada ku yaala dhammaantood ardayda dhigta iyo machadka alfurqaan ardayda dhigta aroortii waxaa lagu ballaminayaa nadwo sayfi ah loo qabanayaa oo xiiso badan leh oo faa'iidooyin badan ay ka heli doonaan adduunka iyo akhrada waxtara macadka ee masaajidka ku dhow subaxa jumcada haddii ilaahay idmo habeen dambaana dadka waa xusuusin doonaa taasna waa iclaamka kale ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa dad badan baa warqada soo qoranaya oo muslimiinta halkaa isugu timi ee qof walba leh inay u duceeyaan codsanaya qof walba iskaaga ugu ducee ilaahay dadka muslimiinta ah dembigooda ha dhaafo meel walba ay joogaan ilaahay culimada ka qayb qaadanaysa nadwadana meelo fog uga timi ilaahay subxaanahu watacaala cilmigooda iyo camalkooda ha barakeeyo ilaahay subxaanahu watacaala dembigeen iyo kii waalidkii diinteen ba alla ha dhaafo muslimiinta inta xanuunsanaysa ee nadwada tooska ugu xidhan dal iyo dibadba iyo inta kale aynan ogeynba ilaahay ha shaafiyo ilaahay waxaanu ka baraynaa inta qof ee muslime xanuunsanaya ilaahay ha shaafiyo oo xanuunka haya allah ha ka dulqaado iyo meesha ku hayaala isaga og ilaahay waxaynu ka baryaynaa inta aan caruur lahayn awlaad saalixiin oo baahiyiin allah siiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu watacaala in maaragtay dumarka iyo ragga aan reeraha lahayn reero ay ku degaan oo barakaysan oo khayr qaba ilaahay ha siiyo ilaahay inta deynta cuslaysay deynta waxay isaga bixiyaan oo dhaqaale ah allah ha siiyo ee inta baahan ilaahay baahida ha ka badbaadiyo ha ka koriyo inta dhibaataysan dhibta allah ha ka dulqaado inta hawshaysan hawsha allah ha ka fudaydiyo muslimka ilaahay ha u gargaaro meel walba uu joogo gaalada ilaahay ha duleeyo adduun iyo aakhiraba dad muslimiinoo walaabo isu qalbafiyo ilaahay ha inaga dhigo quluubteenna iyo midnimadeenna ilaahay ha isu soo dumo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadin waaalihi wasaxbihi ajmaciin